badan oo gaariyo ku magacdeed waxaanaan ka duudaynaa haddii eebba idmo maalinka maanta ah gabayadiisii iyo kuwii kale oo uu magaalada xamar ka hayo iyo ragga odayaasha ahaa adiga suudaan qaybtii labaadan ku magacawnay oo anu awal isaga maaragtay maalinka maanta ah xoogaha ka buuxsanay bahda gaariye waa kan gaariye soo dhaweey
laakiin ugu horeysa ee aan jeclahay inaan akriyo waxa weeye maabta la yidhaaha roobsoon wuxuu yidhi culimada shanaad iyo iskashada masmoodaan nooxyada caqiliyada cuyubka u qambaadsanaa halka loo qabeeyay daruuraha ogdaayeen cadirkiidan xooga leh oo idinkanaasiin ballaamba xulustaa yaa calaanaysa alka samada haystaa macawaan la-aadaa soo barada caynkana sidee ugu camaysa cirshiga iyo kursiga weyn ciidamada ilaashiya nabadsugidda cuuran caddayn may kufiye cabashada ilaahay adeebay faraysa masafaarad calan careeda ku leeya cirkan gobolka biidiyo caalawaaga ayaa yidhi cadeeba weeya goormaa calooge ama uurka qaade caloolaawayaashow inuu roobku cayb yahay caadiyo daruur yahay cariyaan dabayluhu cadar goorayuu yahay geediga cadooda iyo cunnimada ku sugan yahay qofamaa ka dhigata qodigiina gelisa cashrada qur-aanka iyo cabdalow kasiidadu inaanay jir curidow habkumayla garataa umadyaha cadaagan casrigoo labaatana kuwaan uilka korinow kordoonta caamada cusatee nasmoodaan macalacal baa furan imisaaca kuu dahay ama ceyrib goqsamay imisaaca kalimid hadaa ugu dhamaataan maxaa calasa guila alla cirsigaygow lacab goosayaashow awil maaha sanadii casaday ku dhowda ciidda ma abuurtaan badda cagacagaysaan adaawaha dabeecada marina iskaalisaan conna kaga adkaataan hakuyeey wahiyo cayl caqliyaa qoole maasida labaad